bismillahi raxmaan raxiim habe wanaagsan dhegeysta qodobada wararka dalsan caawa idineysana waxaa ugu waaweyn allah u naxariistay ganacsada xuseen raagashiiraad oo maanta lagu aasay qabuuro ku yaala sheekh suufi ee magaalada muqdisho dheeraabaa uu ka soo baxaya iska horimaad khastaar oo geystay oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamed oo cali jeeta u magacaabay qaabilsanaha xafiiska madaxweynaha arrimaha ciidanka macawisleyda dowladda soomaaliya oo shaacisay inay gargaar ee dhakhaatiir u dirayso marinka khaza oo ay xaalad adag ay haatan ku wajahan kumanaan dadka reer falastiin ah suudiyiin gumino fara badan oo ka qayb galay banaanbax loogu duce banaanbax loogu duceynaya dadkii ku dhintay qaraxiisa oo laba oo ka dhaca magaalada muqdisho musharaxa madaxweynaha puntland maxamuud mashruuc oo maanta gaaray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari walaalka dibadda waxaa ugu waaweyn kolonyo saad kolonyo sahay gargaar waday oo gaartay mar kale marinka khazah iyo dhuumihii biyaha ee khazah oo dib loo furay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeen ee darsan qodobada aad ku maqasheen oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay allah u naxariistay waxaa maanta qabuuro ku yaala qabuuraha sheekh suufi ee magaalada muqdisho lagu aasay allah u naxariistay ganacsada xuseen raaga shilaar oo ku geeriyooday magaalada muqdisho aaska marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne fara badan mas-uuliyiin iyo sidoo kale odayaal dhaqameed iyagoona dhammaantood dadkii ka qayb galay aaska alla u naxariistay ganacsada xuseen raaga shiiraar oo xalay ku geeriyooday muqdisho uga baryay inuu alle u naxariisto waxaana maanta lagu aasay qabuuraha sheekh suufi ee magaalada muqdisho qaar ka mid a dadkii ka qayb galay ay isugu jiray mas-uuliyiinta iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo tacsiya u diray eheladii qaraabadii uu ka baxay marxuumka
alla u naxariisto walaalkan xuseen raaga shiiraar xuseen wuxuu ahay xuseen wuxuu ahay nin oo ii sheeg hadduu ilaahay ku uron yahay meeshii dhulka la xoreeyey shabaab lagu xoreeyey nin dhismo ka waday waddankana degaankana horumarinayo waa xuseen marka allah u naxariisto xuseen waa dadaalay wax allaala wuxuu koru qabanayay marka insha allahu tacaala walaalkan allah u naxariisto waxaan rabnaa ho kale dad kale oo asaga lamidka ho kale inay ayaguna shaqeeyaan ay dadaalaan meeshii shabaab lagu xoreeyey in la dhiso in wadanka dadka wax loo qabtaa loo baahan yahay marka insha allahu tacaala walaalkay dadaal badanoo ku jiray howl badanoo ku jiray wakhtigiisaa dhammaaday marka insha allahu tacaala asagana allah u naxariisto annagana gadaashigiisa allah nooma fidnayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولكن حسين راجي شرار كان عصدها الله نحريسته كل يوم وضع دمننا ولا كل هرمريا لكن إن شاء الله تعالى إلهي وحن ورجينا إنه كتاب يسميك تكسيو qabriga qabriga ilaahay u waasiciyo rawdatu min ridaal janna ilaahay uga dhigo inuu ilaahay baalkii ii sheeg nin samafalaha u hayo oo ummadda u samafala oo ganacsada oo dadka u gargaara gargaarkaas iyo wixii uu kasbaday oo hore u kasbaday inuu ilaahay ugu dembi dhaafaan rajaynayna insha allahu tacaala qabrigiisana allah u nuuriyo intaasaan leenahay kani waa premier walad
bismi illaahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle ilaahay baan u baryaynaa ahlu jinna allah ka dhigo nin dhallinyaraha u ahay oo firfircoon oo wakhti badan dadkan iyo dalkan geliyey wuxuu ahay nin dhallinyarahoo asoo yar yurub tegey ka soo laabtay wuxuu nuga soo laabtay inuu shaqaysto wax isku taro hase noqotee ilaahay baa uun qadartiisii aad timiday waan u tacsiyeynaynaa ahlu jinna allah ka dhigo nin dhallinyaraha u ahay oo firfircoon tolkuna jecel yahay meel la jecel yaha allaha geeyo ilaahay baan saas uga baryaynaa waan u tacsiyeynaynaa waa isaga tacsiyeynaynaa xuseen dee inta tiqiinay baa uun tiqiin
codkaas waxay ameen qaar kamid a dadkii ka qaybgalay askala u naxariistay ganacsada xuseen raage shiraar oo maanta lagu aasay khabaraha sheekh suufi ee magaalada muqdisho markana faahfaahin dheeraad ayaa waxay kasoo baxeen iskoormaad u dhexeeya ciidamo ka tirsan booliska waa boolisyada militaar iyo ciidanka ilaalada xarunta degmada daynil oo maanta ka dhacay afaafka hore xarunta degmadaas daynil ee magaalada muqdisho wararka la helaya waxay sheegayaan in iskoormaadkaas uu ka dhashay khasaaro dhimasho ah taasoo keentay in ah, ay ah, falka waxaana la sheegay in falka marka hore uu ka bilowday karashaki iyo israsaaseen labada dhinac marka hore ee soo kala dhex martay goobjoogyaal ayaa waxay sheegeen in iskorimaadka u socday daqiiqado kooban uu istaagay markii dambe islamarkaana xaaladda ay caadi kusoo laabatay intii la xaqiijiyay askar oo ka tirsanaa ciidanka booliska iyo militaar ah ayaa ku nafooday goobta halka sidoo kalena uu dhaawac mid kale uu halka mid kalena uu dhaawacmay laama hamaanka iyo sidoo kale maamulka degmada daynile ayaa weli ka hadl isku hormaadkii maanta ka dhacay degmada daynile iyo waxa sababay waxaana goobta ay ka dhaceen ah, isku hormaadkaas xaaladeedu haatan ay tahay mid degan islamarkaana waxaa gaaray mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gudoomiyihii hore gobolka hiiraan cali jayte cusmaan u magacaabay qaabilsanaha xafiiska madaxweynaha ee arrimaha ciidanka difaaca iyo dadka waa ciidanka difaaca dadka iyo macuustadeeda loo yaqaano abukarday waxyaa warkan faahfaahinaya qoorta laga jaro oo boqol kunoo qof la qarxiyo la yidhaahdo ilaahay baan ku raali gelinaya maya maya kuwaas inta joogaan waa joogaynaa maxaa jira ilaahay baa ejasheenna haya oo garanaya maalinta aan dhimanayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xil sare u magacaabay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali jayte cusmaan wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa cali jayte loogu magacaabay inuu noqdo u qaybsanaha xafiiska madaxweynaha ee arrimaha ciidanka difaaca dadweynaha ah ee loo yaqaano macwiisley dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo cali jayte cusmaan kulamo ay ku yeesheen magaalooyinka dhuusamareeb iyo maxaas ee gobolada galgaduud iyo hiiraan iyagoona ka wada hadlay dardargelinta howlgallada dalka looga saarayo guud ahaan dagaalamayaasha al-shabaab cali jayte waxa uu mar soo noqday guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan waxaana uu hogaaminayay ciidan fara badan oo kuwa deegaanka macwiisley ah oo ay al-shabaab kala wareegay deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka hiiraan madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa siddeed iyo tobankii bishii juun ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan xilka ka qaaday cali jayte cismaan waxaana uu guddoomiyaha gobolka hiiraan u magacaabay cabdulaahi axmed maalin sufurow waxaana ka dhashay isqabqabsi iyo arrimo siyaasadeed oo baaxad leh cali jayte dadka u dhuun daloola arrimaha howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay ku sifeeyeen hogaamiye abaabul badan waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay xubin muhiim u ah howlgallada dalka looga saarayo al-shabaab abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay inay gargaar iyo dhaqaati- iyo dhakhaatiir u direyso marinka khaza iyo xaalad adag haatan ay ku wajahayaan kumanaan dadka far- reer falastiin ah wareega cabdisalaan juulla ayaa warkan faahfaahinaya
dowladda federaalk soomaaliya waxa ay sheegtay in gargaar bini-aadamnimo ay u diraysa marinka khaza haddii la furo marinka rafa halkaas oo dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodna maxamuud macalin cabdulle oo maanta hadal ka jeediyey mus- munaasabad ka dhacday isgoyska soobe ee lagu xuseeyey sanad ka hor maanta oo kale qaraxii hot- qaraxii soobe laba oo ka dhacay halkaasi ayaa waxa uu sheegay ama ka hadlay in uu dowladda soomaaliya ee gargaar halkaas u dirayso maxamuud macalin waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay garab taagan yihiin walaalahooda reer falastiin islamarkaana ay u diyaarinayaan gurmad bini-aadanimo gudoomiyaha ayaa xusay in hay-adda sodma ay diyaar la tahay in dhakhaatiir iyo gargaar kale la gaarsiiyo magaalada khaza marka la furo marinka raafaca ee xuduudda falastiin iyo masar wuxuu sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya diyaar la tahay dhakhaatiir iyo sidoo kale een gargaar bini-aadamnimo in halkaasi ay gaarsiiso si loogu caawiyo muslimiinta falastiiniya maanta waxaa idinka muuqata farxad waxaan soo marna maalin murugo maalin dhib badanay ahayd ilaahay waa naga keenyey maalintii cadowgaani oo meeshaan dhibaatada ku samaynayey xilliga aan anugu imida waxay ahayd u malay maa wax badan oo dad ayna iga soo horreeyeen waxaan rabaa horta runtii inaan u mahad celshay ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed ciidamada xoogga qaranka soomaaliyeed u mahad celsha ciidankaasi runtii maalintii dhibka uu dhacaaya hal sanaa laga joogaa cadowgii magaalada daafayada joogay waa raacdeeyeen cadowgii waxaa u suurtogeli waayey inuu wax qabto inuu dhibaato sameeyo waxaan rabnaa insha allahu taala inaan gacmaha isqabsanno inaan dadaalno annaga waxaan ku tala jirnaa haddii ilaahay yidhaahdo cadowga halkaa nagu gumaaday iyo midka gaaza gumaaday isku mid waaye cadowga yahuudda oo dhibaatada ku haya gaaza iyo midka dhibaato halkaa ka sameeya waa isku mid hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay ku tala gashay haddii la furo marinka khaza inay u diri doonto gargaar ummadda soomaaliya laga qaaday guul allahu akbar ummadda soomaaliyed waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato idoodinka kaashanaysaah in la geeyo wax allaale waxaa diyaara dhakhaatiir voluntiira waxaa diyaara ummadda soomaaliyeed waxay iska soo aruurisay waxaan diyaar u nahay haddii la furo marinka khaza ee dowladda masar inaan khaaza u kaalmayno oon kaalmo u geyno annagoo idinkaashanayno Misra-
aad ayuu mahadsan wareega cabdisalaan jowla shaakir mas-uuliyiin iyo dadweyne fara badan ayaa maanta ka qayb galay banaanbax ballaaran oo lagu xusayay dadkii ku dhintay qarax xiiso bilaab ee ka dhacay muqdisho ilka cas ayaa warkan si aan qaadaya
halkan waa laamyaraha zoobe oo ka mid ah ee goobihii ay qaraxyadu ay ka dhaceen sanad ka hor islamarkaana ay halkan ay ku geeriyoodeen dad aad u fara badan kulan dib loogu xasuusanayo dadkii halkan ku geeriyooday ayaa lagu qabtay iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo sidoo kale iskuulaadka ku yaala gudaha magaalada muqdisho iyo weliba dadyow kale iyadoona dadkii halkan yimid dhammaantooda ay u ducaynayeen dadkii halkan ku geeriyooday sagaallabaatankii ee bishii oktoobar ee labada kun labayoabaatanka mas-uuliyiinta halkan ka soo qayb gashay oo ay ka mid ahaayeen culimaudiin iyo weliba xubno golaha wasiirada ka tirsan ayaa dhammaantood waxa ay sheegeen in dadkii halkan lagu laayay ama ku geeriyooday ay ahaayeen dad shacaba islamarkaana inta ugu badan ee halkan ku geeriyoota lagu sheegay inay ahaayeen arday iyadu markaasi qaarkood ay shahaadooyin ay ka soo doonteen een, xarunta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya qaar ka mid ah ee xubnaha ee golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka caafimaadka wasiirka waxbarashada iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo iyagu halkan ka hadla ayaa sheegay in dadkii halkan ku geeriyooday in ay ahaayeen dad shacab ah islamarkaana ay aad ula damqanayaan eheladooda iyo weliba asxaabtooda iyagoona markaasi tilmaamay in sanad kadib maanta ay gocosho ay muujinayaan islamarkaana ay ka tacsiyenayaan dadkii ku geeriyooday sagaallabaatankii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo labayolabaatanka maanta inkastoo aan murugadii xusayno oo aan muruganayno sidoo kale waxaan u dabaaldegaynaa sanad kadib in guulo badan laga gaaray la dagaalankooda ummadda soomaaliyeed nafhornimo ayay samaysay sidii cadowga isaga saari lahaayeen shalay haddii ayagoon ogaen aqoon u lahayn ay u soo dhuunteen oo ay qaarkood indhaha ka fiirsanayeen qaarkood dhaqaale ka aruursanayeen qaarkood xataa meelo ay ku tababartaan ay siinayeen maanta waa la bartay waxa ay yihiin in laga xoreeyo magaalada muqdisho si fudud kuma imaanin in laga xoreeyo kismaayo si fudud kuma imaanin in laga xoreeyo gurceel si fudud kuma imaanin rag baa naftooda u huray oo kale waxaa xusuusanaysaan kuwii xaqdarrada ku dilay kuwii gumaaday kuwaas waa kuwa naarta ka shaqeeya wey dad aanan waxba galabsan oo miskiina qofkii dila muxuu noqonayaa ahlu naar ayuu noqonayaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la dagaalanno ciidankeenna uu la dagaalamo ummaddeenna ay la dagaalanto annagana waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay inaan carruurta wax barno in lacag la'aan dadka wax lagu baro iskoollada soo lacag la'aan ma aha aa ka timaadeen jaamacadda aa ka timaadeen soo lacag la'aan ma aha haddii dowladnimadeenna aan dhisanno haddaan taageerno haddaan khawaarijta la dagaalanno oo aan iska celinno dalkeenna nabad iyo barwaaquu noqonayaa deenna sanad walba waxaan rabnaa waxay u tahay dilka ugu weyn iyo aarsiga ugu weyn waxaa sidaanoo kale intay isku soo baxno inaan u damba inaan sanad walba xusno dadka ay naga dileen magacyada halkaas ku xusan oo dad ehelkeenna arday ay ku jirtay waalidna uu ku jiray khawaarijta meel ma uga soo wada jeedsannaa guryaheenna ma ka saarnaa ciidanka amniga ma la shaqaynaa mashruuca guul ama geeri qayma ka wada noqonnaa kulligeen meeshii lagu sheego waa kaasaa wiilkaasaa hoggaaminaya meeshaa ku maqashaan mashruuca ima annasru wa ima shahaada la yidhahdaa goolac mageeri halkaasay ka timid
cabdifataax muun warbaahinta dalsan laamiraha zoobe muqdisho
musharax madaxweynaha puntland maxamuud mashruuc ayaa maanta gaaray magaalada boosaaso ee xarto gobolka gobolka bari wariyaha dalsan ee boosaaso ayaa warkan soo diray
waxaa maanta magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland si diiran loogu soo dhoweeyey musharax maxamuud mashruuc oo ka mid a musharaxiinta u loolamaya xilka madaxtinimada puntland laba kun iyo afar iyo labaatan musharaxa soo dhoweyntiisa waxaa qayb ka ahaa dhallinyarada aqoon-yahanka waayeelka ismada dhaqanka ilaamaha ammaanka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyntii waxaa munaasabada soo dhoweynta ka hadlay nabadweyne cabdiqani xarago oo ka mid ah ismada dhaqanka isagoona halkaasi kusoo dhoweeyey musharaxa dalku wuxuu kalay doorasho taasaa markhaanti inooga ah waxaan rajaynayaa insha allah halkan ugu baaqayaa dadka qoryaha iyo wax sheegsheega iyo balaayada mushkiladda in laga daayo doorasho saxa la galo nin kasta oo wax isku hayaana sida mash- mashruuc oo kale inuu silmi ku yimaado nabadgelyaa la rabaa deganaan baa la rabaa midni baa la rabaa kalsooni baa la rabaa midayn baa la rabaa sida mashruuc maanta insha allahu uu u muujiyey bulshada reer boosaaseed ama gobolka bari waxaan rajaynayaa insha allah oo ku soo dhowaynayaa mudane musharax magaaladii boosaaso waa tan waa soo baxday iyadoo nabad iyo istiqraar dareemaysa intaasi kadib waxaa hadal ka qaatay musharax maxamuud mashruuc isagoona u mahad celiyey boqolaalkii qof ee qoraxda u taagnaa soo dhoweyntiisa anigu waxaan ahay dadka aad iyo aad ku taageeray nidaamka dimuqraadiyadda waxaan ahay aasaase ka tirsan xisbiyada dalka ka jira waxaan waxaasoo dhan u samaynay waxay tahay dalka inuu hore u socdo waxaanu intaa u samaynay dalka inuu hore u socdo laakiin marnaba aqbali mayno dimuqraadiyad oo qofku isku caano shubayo la aqbali maayo dimuqraadiyad dadku u wada dhan yihiin ogol yihiin waa waxa reer boosaaso u soo baxeen ay ogol yihiin laakiin shaksi inuu isku caano shubo oo asaga keligiis uu yaqaano xeerarkii dimuqraadiyadda isaga keligiisa uu magacaabayo wax walba waxaasi doorasho ma aha waa waxa kala geynaya reer puntland waa waxaan mataqaanaa dadka isku diraya waa wax amni darro ka shaqayn kara arrintaasi dhanka doorashada waxaannu leenahay dadku wadar ogal iyo wakhtiga yar ee kooban in looga baxo waana mahadsantihiin qoraxdaa taagantihiin waan isla joognaa hadduu ilaahay idmo mar labaad waa idinkaga mahad celinayaa soobaxa aad samayseen aada u mahadsantihiin dalxa mursal cabdi telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalada boosaaso
guudaan dhegeysta warkii hayna caawa dalsan aad ka dhegeysaneyseen waa dhaganta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel